madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa markii shanaad ku guuleystay madaxtinimada wadankaasi kadib markii uu helay siddeetan iyo sagaal dhibic afartan iyo kow boqolkiiba codadkii dadweynaha reer jabuuti doorashadii shalay wasiirka arrimaha gudaha jabuuti muumin axmed sheikh ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada sidaa laga baahiyay tv-ga dowladda jabuuti iyadoo ay dhaceen dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo doorashada jabuuti ilaa haatana dalkaasi uu ka socdo dabaaldegyo ay sameynayaan shacabka wadanka jabuuti hadal kooban uu shalay jeediyey madaxweyne geele kadib markii uu dhiibtay codkiisa ayuu sheegay inay doorashadu ay si nabad ay ku dhacday islamarkaana uu sugayo natiijada doorashada madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele waxaa la tartamay ganacsade sakriye ismaaciil faarax oo konton iyo toddoba jir ah wuxuuna helay hal dhibic konton iyo sagaal boqolkiiba tirada guud ee doorashada sakariye oo ah shaqsi ku cusub siyaasadda dalka jabuuti ayaa musharaxnimadiisa baraha bulshada ku shaaciyey bishii janaayo ee sanadkan labada kun kow iyo labaatanka maalmahan waxaa la sheegay in dalka jabuuti uu ka socon doono dabaaldegyo loogu dabaaldegayo ama loogu farxayo doorashada inuu ku guuleysto mar kale ama markii shanaad madaxweynaha dalka jabuuti ama jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar gele